agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyaradii ciyaaraha somalilan cabdirashiid ceydiid yaasiin ayaa degmada sheikh ka daafuray tartan kubadda cagta oo loogu talagalay isdhexgalka bulshada kaasoo ay ka qaybgalayaan sideed ka mida kooxaha heerka koowaad furitaanka tartanka ayaa waxaa ka qaybgalay maamulka degmada sheikh bahda sboortiska magaalada madax ka socota wasaaradda dhallinyaradii ciyaaraha somalilan iyo martisharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyaradii ciyaaraha somalilan cabdirashiid ceydiid yaasiin iyo martisharaftii kala duwanaa ee kasoo qaybgalay furitaanka tartanka ayaa ka waramaya ahmiyadda tartanka tartankan waxaa maalgeliyey wasaaradda dhallinyaradii ciyaaraha maamulkiisana waxaa iskale xidhiirka kubadda cagta oo aan aad iyo aada ugu ammaanayo muddadii uu fu-aad axmed cali maamulka xidhiirka kubadda cagta uu gacanta ku hayay inuu wax badan ku soo kordhiyey ujeeddada ugu weyn waxa weeye cid kasta oo ciyaari karta inay ciyaar hesho waa mas-uuliyadda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha runtii magaalada sheekh waa magaalo qadiimi ah waa magaalo magac weyn xalayna saad noogala soo qayb gasheen aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida runtiiya maantana waxa weye waa bilow cusub insha allah sheikh waxaan rajaynaya inay ciyaaraheedii dib u soo noqdaan hadii alla ka dhigo sannadaha nagu socdaa dilaa maanta waxaynu joognaa degmada sheekh waxaa maanta inooga furmaya wareegii heerka koowaad ee degmada sheekh
runtii waxaa maanta si nabadgelya inoogu furmay koobkii horyaalada jamhuuriyadda somalilan oo degmada sheekh runtii mar nasiib u yeelatay waxay qayb weyn ka qaataan caafimaadka bulshada marka aad iyo aad baan u bogaadinayaa wasiirka iyo agaasimaha guud iyo gudoomiyaha xidhiirka kubadda cagta oo runtii mas-uuliyadda ka soo baxayna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa codsigii aan codsannay
degmada shiikh goobtan oo runtii laga dhex furayo horyaalkii degmada shiikh waxaan rabaa inaan u mahadnaqo madaxda iyo mas-uuliyiinta runtii madashan ku sugan tartanka noocan oo kaleenta ayaa looga gollayay sidii kor loogu qaadi lahaa isdhexgalka dhallinyarada si looga madadaaliyo tahriibka iyo maandooriyaha